dhegaystayaal waxaa iminka qadka telefoonka si toosa ugu jira wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamuud cali shire mudane wasiir marka hore mana maqlaysaa
si fiican baa idiin maqlayaa dhammaantiin baan idiin mahad celinaya waxaad kusoo dhawaataa warbaahinada koonfur galbeed isha baydhaba daafeed iyo baydhaba media
waa waa ku dhawahay dhammaantiin waana idiin hambalaynayaa
dhowaan madaxweynaha koonfur galbeed mudane madoobe nuunow maxamed waxa uu magacaabay wasiiro gaaraya ilaa iyo saddex iyo toban wasiir oo ka horreeyey toddoba wasiir adigu waxaad ka mid ahayd wasiiradii dhowaan gadaal uu ka magacaabay madaxweynaha bal marka hore waxaad aad nooga warantaa sida aad u aragto sida aad u aragto jagada laguu magacaabay
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin dhammaan mediyaha koonfur galbeed ee soomaaliya runtiina waa wax lagu farxo oo media ayagooda isku xiran runtii kaasaa waxaan dhihi karaa waa wax aad loogu farxo waa muddo aan markaa ka gudbo aragtida aad tiri soo ku aragtaa waxa weeye waxaan u arkaa wax oo aad iyo hiddiiro cusub oo wanaagsan oo in wax la qabto weeyaan meeluhu magacaabta lagu magacaabayna aad baan ugu faaxsanahay in aan noqdo wasiirka howlaha guud wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska koonfur galbeed ee soomaaliya ee koowaad
maxamuud cali shire waxaad ku magacaaban tahay wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska wasaaraddaadu waa wasaarad aan howlo badani horyaallo oo wax badani inay ka qabatahay howlaha guud iyo dib u dhiskaba dalkana waxaan la soconnaa gobollada koonfur galbeed labaatankii sano ugu dambeeyaba waxaa ka jiray dagaallo sokeeya burbur xooggan ayaa ku dhacay meel meel walbaba waxay ay u baahan tahay in maanta dib u dhis lagu sameeyahay maxay tahay howlaha ku horyaalla oo aad ugu horreeya aad ku dhaqaaqi doontahay
waa mahadsan tahay waa runtaa in ay burbur badan lasoo maray oo dowladdii dhexe ee soomaaliya burburkeedii kob iyo labaatan sano kabacdi aadan dibidhis aysan jirin oo aan wax laga qabano burbur adag iyo waxyaalo badan dhibaato badan ee soo gaareen hadday tahay jiadkii hadday tahay dhismayaalkii hadday tahay iskuuladii wixii oo dhan waa hawl adag oo aada iyo aada ugu baaxad weyn runtii marka waxaan leeyahay haddii dadku iskaashado sida ay muujiyeen iskutashiga ah barnaamijka iskutashiga ah oo hadda socda oo cusub oo dadka iyo shacabka reer baydhabo ama koonfur galbeed ay isugu tashadeen haddii runtii waxaan leeyahay waxaan caaminsanay in ay aada u fugeyn karto ama iga fugeyn karto hawsha aniga aan hayo oo baaxaddaas naag waxa weeye waan shacabkay waxwaanka gaari lahaa dadka soomaalida qaarkood ku dhamaan laakiin waxa weye haddii la iskaashado oo gacmahooda si waa ku gooyaanaan gacmaha la israbsado oo sida ay shucuubta ay ku muujiyeen rabitaankooda horena ugu muujiyeen bishii la dhaafay iyo sida ay hadda taanba ku muujiyeen oo tallaabadii koowaad oo ah madaxtooyadii oo ka bilownay maantayto hawl ayagoo bilow ah oo ay isugu tasteen waxaan filayaa in loo gudbi karo wax walba oo adag ama caqabad kastoo adag in loo gudbi karaan aaminsanahay mar haddii dibidhis bilowdana waxaweye dalkiina waa delayaa dadkiina waa lalaalayaa runtiina waxa waxaweye waa isku tashigaas iyo asaan rafiinaya in aad hijirey ii fugeyn doonto hawsha baaxadda weyn
mudane wasiir waxaan la soconnaa dowladda koonfur galbeed ee cusub ee hadda dhalatay inay tahay dowlad inta badani aan ku tiirsanayn hay-adaha caalamka iyo dowladaha deeqbixiyaasha intaba waxaanu la soconnaa iyaduna aan laakiin les n les leska indhitiri karin inay tahay dowlad ku dhisan rabitaanka shacabweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya markaad eegto dhaqaale ahaan ma kuu muuqataa in hay-adaha caalamka ay ka qaab ka qeyb qaadan doonaan dib u dhiska gobolladani hadda dowlad goboleedka yeeshay ee koonfur galbeed
waa mahadsan tahay runtii waxa weeye waxaad haysataa lagu xisaabtadaa marka runtii anaga waxaan haysanay waxa weeye awoodeenu loogana soo gudbay haddii ay sharafteeni iyo waxyaalada soo qabtay iyo dhismayaalkii la dhisay golayaashii oo la dhisay xukuumaddii lagu doortay madaxweynaha madaxweyne maxamed oo ugu doortay madaxweyne ku-xigeenkii oo ugu doortay lagu magacaabay wasiirada oo intaasna shaqaynaysa runtii xaqiiqadan waxa weeye isku tashiga dadka marka anagu waxaan gacanta ku haysano waa dadkeenu iyo anagu aan haysano oo waxaan ku xisaabtamayna waa waxaana iyo nafteena iyo dadkeena koonfur galbeed u dhashay oo ku atirsadaa lixdaa gobol oo ku sugan daafaha diinka inayna kala qayb qaadanayaan kana qayb qaatay horay hadda sana ka qayb qaadanaya marka haydaa caalamiguna haddii ay de kasoo imaadaan ninka waa waa rabnaa oo diyaar baa unahay laakiin waxaan doonaynaa marka hore in aanu isku tashno barnaamijka ah oo laisku tastay in aanu ku soconno oo waxna ay ku dhisano
qorshahani n n aad rabtaan inaad n n hawshin ugu horeysa aad ku bilowdo adigu gaar ahaan wasaaradaadu ee madaxtooyada n koonfur galbeed ee magaalada baydhabo sidee hadda hawsha ay u socotaa bal warbixin inaga sii
runtii waa mahadsan tahay madaxtooyada hawshii koowaad oo hadda aan bilownay waxaa weeye oo bilow ah waxaad ka arki kartaa aragtiyada runtii iyo sida ay dadku isu xilqaameen hawsha ah ee geedihii ku yaalay kowdaa ka tirsano oo burburka ahayd iyo dadku sida ay xataa ugu diisan yihiin rag dumar dhalinyaro ragii kala duwanaa ee bulshada soomaaliyeed ee ku noolayd baydhabo ay isu xilqaamayaan oo subax walba ayagoo barinteeda oo cidlo kasbaynin ay usoo baxaan oo isugu bedelayaan oo leeyahin dunida annagaa leh ay ku kala tartamayaan runtii waxaad arkaysaa wax bilow waxaan bilownay inuu dardaftiisa ay nasiidiisa geli doonto siday isbaari doonto waxayna maraysaa heerka ugu wanaagsana geedihii hadda buskiin bala sameeyey beri oo ugu soo horeysa haddii allah awoodina ogolaado wadada meel ay ka go-nayd oo gaadiidku soo mari jiray ee mari karin ayaan rabnaa inaanu hagaajino oo u diyaarinay dhagaxeedi iyo ceedi oo baxmaheena aanu aanu ku ku dhisno wadadaas kabacdina gaadiidka ay ku galaan dadka markaas wixii ku diraqana ama ummadda soomaaliyeed ku nool oo ciddii ku diraqdana waxay keenaanna aanu rabno inaanu ku bilowno oo aan ku dhisno dhismahaas aan aragtay oo midadaasna burbursanaa haddeertaanna waanu raysanaynaa inaan barnaamijkaasina aan ku guuleysan doonaa haddii alla idmo
waa tahay mudane wasiir dabcan dowladdani koonfur galbeed oo adigu aad wasiir ka tahay waxaa lagu dhisay gobolka baay oo magaala madaxdiisa magaalada baydhabo adigu gaar ahaan maxamuud cali shire ahaan waxaad ka soo jeedaa gobollada koonfur galbeed gaar ahaan haddaanu khaldaneyn gobolka gedo markaad eegto baa n rabitaanka iyo dareenka dadweynaha iyo baahida ay u qabaan dowladnimada gobolka baay markaan kasoo tagno ma kuu muuqataa gobollada kale ee shanta ah ee koonfur galbeed dadyowga ku noolo koonfur galbeed iyaguna inay kals u hayaan dowladdani rabitaan badan ay u qabaan baahi badan ay u haysa ma kula tahay gaar ahaanna gobolka aad kasoo jeedo ee gedo bal warbixin inaga sii arrintaa
waa runtii taasi horta waxa weeye wax walba aragtideedu dadku igama dagayin marka laleeyahay waxa weeye aragtidaas aad hadda aad sheegayso qofka safiirkaada maanta ku nool goboladaasi ama kan ugu weyn odayga ama haweenka ama qof kasta maanta wuxuu diyaar yahay inaysan lixdaasi kala go-in utigtaasi mar walbana xiriirada la sameynayo iyo arag iyo hawlaheenna waana shaqaynaysaa waana shaqaysay runtiina meel walbana waa aad baa looga hambalyeynaya aad baana loogu rajooya
marka waxaad leedahay shacabka ku nool gobollada koonfureed gebi ahaan baahida oo dowlad goboleed koonfur galbeed ee lixda gobol ayay dhammaantood uba u wada baahan yihiin oo ay soo dhaweynayaan leedahay
ade haddii lixda naga kala guri karto waana baahi u baahan yihiin maahna waaba dad walaala ah oo isu oomana oo isu ooman ilaahayna ma kala goynin haddana ma kala go-ayaan xaqiiqadii kan ku fakerana asaga iyo nasiibkiisa waa maskaxdiisa iyo fakerkiisa khaldan runtii lixdan gobol ma kala maarmaan mana kala haddii allah wadiga ogaada inta anaga aan maskaxdeenu ay ku shaqaynaysa ama aan nool nahay fikirkaasi waa ku shaqaynaynaa cid walbana saas ugu shaqaynaysaa majaaradkana waxaan aaminsanahay dadkaasi inay maanta qabaan lixda gobol cid kastoo aan wareysano ama cid kastoo la xiriirana runtii ama nala soo xiriiraysay wax kale ay ka hadlaysa meesha jimid waxay ahayd midnimada oo muqadisa arrintaasi waa muqadis lixda gobol waa laba taabtaan lamana kala goyn karo waana adan waa cid isku dawlata ayagoo kala goynaynaan waa cid maskaxdooda aysa ku filnayna dib ha isugu noqdaan dadkan ma kala go'i karaan baan leh
su-aasha ugu dambaysa mudane wasiir amba jaaniska aan ku siinayno adigu xaggaaga wuxuu yahay dhammaan dadyowga koonfur galbeed ee gudaha iyo dibaddaba ku nool waxa aad ku odhan lahayd ama aad ugu baaqi lahayd
waxaan ugu baaqi lahaa dalkeeni waa maanta inta waa istaagay waa la biloway waa la socday waxna waa la qabtay waana la qaban doona waxa dhiman waxaan doonayaa dadkii iyo dalkii dadka dibadda jira iyo gudahaba in loo istaago maanta inta si aan wax u qabsan lahayn oo aan maanta inta dalkeeni u dhisan lahayn oo nidaamkeeni u hagaagsan lahayn waxaa isugu dibadgelin lahayn oo nolol wanaagsan dhibaatada ka dhacaysa oo aad waxa maxay keliya oo dadkii kasoo jeeda dowladahan ama soomaaliyeed ee ku maalgeliyeeni runtiina aad baan waxa maxay ayadooda cuntaaysanayeen waxaan leeyahay dowladda kenya dhibaatada meesha ka jirta in ay arrintaasi shacabkaasi ay dhibaatada laga daayo wadanka iyo dad waalihii ay kusoo baxay weeye inaada la dhibaataynin abaan aada uga codsanaynaa daaqaasi kuusoo jeedinaya runtiina waxaan leeyahay dadkii koonfur galbeed ee ku noolaa dibadaha meeshay kusoo laaban lahaayeen maanta waa dalkoodaas lixdoodaas oo ay istaajiyaan oo hagaagsadaan oo ay ka qayb qaataan dibadhiska bilowday oo iyo hididiyada inta gudaha joogtana xooggooda iyo maalkoodana ay ku hureen runtiina ay meel walbana la gaarsiiyo baanu aad baan ugu rasuulnahay intaasaan ugu baaqilaa ugana faa'iisanaya kaasi wuxuu ahaa wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamuud cali shire oo qadka telefoonka ugu waramayay warbaahinada isha baydhaba daafeed iyo baydhaba media mudane wasiir waa mahadsanta
adaa mudan
دحنين قبضتي